salinyar ay dhibaatooyinka ku dhalado isbedelka imilada waana lan dhiirigeliyey ilaalinta deegaanka iyo weyba urarka horumarinta deegaanka ee dedo iyo dharka wareejeena xarunta booliska gobolka baay iyo ujeedka dhiraynta iyo hayti in la hoojiyey dadaalada la keeyarayo waxaalufinta dhirta iyo sidii korlan ka gaada lahay dhiraynta xarumo dowladda in la abuuraa deegaan cagaaran oo caafimaad leh dhirta la ka wareejiyey taliyaha booliiska gobolka baay weybayo ka koobnaaytay noocyo sharduwan oo markaasna iska jarta dhira kaasaytii miro leh iyo weliba toose guuda langharsadow maadaama guud ahaan bulshada mas-uuliyad ku saarantaa ilaalinta dhirta waybana saas oo kale iyo ku-qiibgaadaase dhirta qurxinta deegaanka hoos biyowka iyo yaraayowka heerkulka kulul ee harumo shaqada uka horeyn luul isaaq oo ku mid ah howlwadeennada urarka horumarinta deegaanka ee dedo iyo weybayo ku hadalay ujeedka iyo ku leeyin dhirta iyo ka wareejiyeen taliyaha booliiska xarunta gobolka baay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maayobaleleed waxasansaa unahan ururka deegaan development organization geeg weyba geed sheegnay ee xarunta boolis gobolka baay ee runtii geed beeristeedaan faydhata maadaama una magaaladii unakooguna habilaani oo wala ka abuurani iyo iskuulaadka iyo unay meelo oo markaasayta new village ka ah iyo meel walba usub oo markaasayda geedkan ku baahanya haddina geedka way bahaytay maalintii oo la sheenay xarunta booliska geed walba oo adabeerta runtii ajarshay miyar ballan ogayna hayan marka way harsadeen marka miriha biyahan way aame marka way balanahan geedo intii sifaylan beera oo sifaylan ku faa'iidaysada unayna way badiyaaranayna mar walba sinan kurhi lahayni deegaankan sinan kurhi lahayni meel walba oo isku dilinyi
dhinaga kale taliyaha booliiska gobolka baay aamin ma daruure iyo weybaasi rasmi use unku gudoomiyey howlwadeenada dedo dhirta ka wareejiya use oona muujiya in iyo muhiimata in la hoojiyay dadaalada laka hormariyo bilicda saas oo kale waliba usa dhiirigelin aan muujiyay dhammaan urarka shaqada faylo iyo ka wadaan horumarinta deegaanka
geeda oo la abuuraw marka iidiidan kafaraasagnantiona merilaaysio siman welbio meel kasta oo magaaladan dhahtiyayo qurhi ayaan kamaan nagaan ununa geeka waqtigaano lahdeeri unuka buliiskaana ununa bilaaya era merilaays abuuran waana waraabidoon kuley oo bilaaya diina maraa geedoon oo yatiyaryarin geedoon oo wiinin oo aqaare hoos iyo baran la hirgeli doon haddii ilaaya era
tan weybayo qayb ku etaa qorsho bileeran oo la kafado in laka hormari waana laka qurxi xarumo dowladda iyo saas oo kale in bulshada markaas laka dhiirigeliy ku qeybqaadowka la dagaalanka isbedelka imilada iyo oona la hoojiyo dhanka dherbeerowka iyo weliba ilaalinta deegaanka